bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu kulanti waxaana wanaagsan heyrtan dhegeysanaysa ay kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka maanta oo xillidan kale aad kala socotaa reediyo muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya marka laga reebo habeenimada jimcaha oo ay sabtiga soo geliyso waa labaatanka bisha maaj sanadka labada kun todobiyo tobanka qodobada barnaamijka aan idinku haynan waxaa ka mid ah wasaaradda waqaafta arrimaha diinta ee soomaaliya oo magaalada muqdisho ka furtay tartan lagu soo xulayo arday gaaraysa ilaa iyo lix iyo labaatan arday oo ka qaybgeli doona tartan qur-aan akhriska oo lagu qaban doono waddamada jabuuti iyo boqortooyada sacuudi carabiya waxaa kaloo barnaamijkaan idinku haynaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya oo deeq daawo ah gaarsiiyey isbitaalka guud ee magaalada baydhabo si wax loogu qabto dadka halkaa lagu baxnaaninayo iyo kuwa lagu dabiibayo ee soo ritay xanuunada kala duwan ee uga horeyso shuqanbiyoodka waxaa kaloo barnaamijka aad ku maqli doontaan guddiga gurmudka abaaraha ee koonfur galbeed arrinkaasi ka mahad celinaya sidoo kale guddiga gurmudka abaaraha ee degmada balcad oo iyana faahfaahin ka bixiyey halka ay mareyso howlo diidaamin ah oo ay ka bilaabeen tuulooyin hoostaga sideed waa degmooyinka garaan degmada balcad ee ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe waxaa kaloo barnaamijkaan idinku haynaa jaariiddii soomaaliyeed ee waddanka awstriya oo kaalmo lacageed ugu deeqay oo ay ugu talagaleen dadka abaaro ku saameeyeen gudaha dalkeena guddiga gurmudka abaaraha qaranka ayaayna barnaamijka ku maqli doontaana sidoo kale guddiga gurmudka abaaraha ee gobolka galguduud oo ayna faahfaahin ka bixinaya deeq lacageed oo ay gaarsiiyeen dad dad ay saameyn ku yeelatay abaaraha ka jira qaybo ka mid ah gobolada dalkeena soomaaliya qodobadaas iyo qodobo kale ayaa maqli doontaan farsamadu waa qadar cali nuur kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka maanta
aabaara dhashay dalkeeni haruub ma cunaan hablii haryiilado madow waxay shaqa wadaan hayntoodii markay idlaaqay daraad iyo biyola'aan qadooyaha iyo habeen hammuun tirashana la waayay nolosha hali soo dhowaysay hurbaa dhimashadii godliyey hadiyo qof ma loo baxshee dadaal waa lama huraan haruub ma cunaan hablii xeryihii lodoomado waxay shaqa wadaan hayntoodii markay idlaaqtay haraad iyo biyola'aan qatooyahar iyo habeen hammuun tirashana la waayay noloshii hali soo dhowaysay hurbaa dhimashadii godliyey hadiyo qof ma loo baxshee dadaal waa lama huraan
waa hagaag heeskaasi ay ku loqeynayeen fanaaniinta gobolada qaranka iyo waaberi intaa ah inuu joogto qeybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan haddii allah qudile karaali noqdo aynu ku bilaawne mudane ka tirsan baarlamaanka federaalk soomaaliya ee deeq daawa gaarsiisay isbitaalka magaalada baydhabo si dadka bukaanada halkaasi ku jira wax loogu qabto xildhibaan hani maxamed aadan oo kamid a baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa daawadan ku wareejisay maamulka iyadoo sidoo kalena uu arrinkaasi ka mahad celiyey gudoomiyaha guddiga gurmudka abaaraha ee koonfur galbeed ee soomaaliya sheekh xasan ibraahim ugu horeyn xildhibaanka ayaa goobta ka hadashay waxaana islamarkaana hadal mahad celina jeediyey sheekh xasan ibraahim
bismillaah anigoo ah xildhibaan hani maxamed aadan kadib markaa arkay baahida iyo dhibaatada iyo abaaraha iyo daacuunka iyo rafaadka ka jira dalkayga iyo steedka layga soo doortay waxaa halkan u imid in aan ummadeedii kala qayb qaato xanuunka inkastoo aanan siday ahayd aanan gacan u sii karin laakiin wixii tabarteeda ah ee wixii ummadaha kale aan kaga soo qaadi karo aan doso ummadda caalamka in ay leeyihiin baahiyahooda in laga jawaabo in xildhibaanada kalena ay ku daydaan oo maxato ay imaadaan oo isteed walba dadkii xildhibaanada laga soo doortay maadaama ay xaq u leeyihiin inay ka soo qayb galaan haddana ay ka qayb qaataan abaarihii inay aan tusaale fiican aan u noqdo waxaa halkan aan ugu deeqayaa daawadan faleembooyinkii isugu jirto iyo jooradayaashii dadkii emergency caseska markay u imaadaan isbitaalka loogu talagalay in aan haddana aan haysan baahiyihii loogu talagalay ee ku filnaa ee hadday noqon lahayd serviskii caafimaad loogu talagalay hadday jooradayaal ahaan laheyd iyo sharidabaro ahaan laheyd intaasuu ilaahay iga soo qaaday waxaan rajaynayaa inta kalena inay aan ugu wareejiyo wuu jiraa qorshe gaarna wuu jiraa kan waa qorshihii aniga ii gaarka ahaa qorshaha guudna kolley waddaduu ku soo jiraa laakiin qorshaha guud wax lagu sii sugaa loo baahan daswaay aan usoo loo soo degdegay dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka bayn waxa keliya ee maanta ay ku hirtaan ama ay soo aadaan ama isbitaalka keliya loogu adeego waa isbitaalka by regional hospital marka sidaa darteed ayaa ugu kaliftay inta baahiyaha guud ee xildhibaanada ay contributionkii ay ka soo qayb qaadanaya inta ka horeyso bal inaan la sii gaaro wax ay ku sii sugaan ay noqoto wax ku filan maaha waa dareemka eedii eeda aan ka mahadnagaan waana uma xasanta sidahan ku danqatii maylaaraay dadka tabaalaysan walaalaheedii ah dadkii maylaaraay ayaada ku dhalatay dooraday maylaaraay ayaada geeka mas-uulangata oo geeka dhibaato la ciiriiroo haayo oo dhinaca shubanka biilaanta raashin la-aanta dalka ku jartu markiiyada aragtay maylaaraay geeka maylaaraay hadanqati meelana niika ka wareejidii unoo ah guddigii abaaraha gurmudka abaaraha u noo ahni wareejidii joodaryaal iyo daawooyin oo felaba iyo sisiyeero intiiba marka maylaray karaankeedii haytay iyada qof ahaan iyada awoodi hanii wareejidi eed iyada aan kama xasanta waana arrimo oo ka deesho fayle mudungu xildhibaanada lukudoorhadii maylaray koonfur galbeed haddii geeka lankasto oo xildhibaanadaas kumad eh inta geeka xildhibaan hani niinsheenti hatay niinsheenano hani wareejiyaan oo dalkan hanka deegaan waa walwiin iyo nagadaas ma aha inaad baahida kaafii korto baahida mudun ilaahay raxiimka ay abuuraya kaafii kor laakiin aad may la fadaahi inaad dhibka la qiibsato dadka dhibaataysano aad ku dhalatay aad mas-uulka aatay inay dhibka la qiibsato marka eediyadaan ka mahadnagaan walaalan waxyaabaha may la raay geeka un hani wareejidi unun wali kugu sii wareejiyaan isbitaalka isbitaalkan oo eed iyo eed umuto liinkaga dabaybo hayo liinka daawayo hayo runtii shaqada usug obadi un eed iyo eed mayla raay nkakamahadnagaan mas-uuliyiinta ku shaqeeyo hayto agaasimahoodii wasaaradda dhammaantiye habka mayla raay geeka dhibaatada ku jarto deegaanka mayla raay liinka dabaybo hayo un eed iyo eed un nkamaxasagna xildhibaanada kale lukudoorada koonfur galbeed guud ahaan soomaaliya gaar ahaan intii lukudoorada koonfur galbeed wali inka baaqane nin lankasta walaagiisu awoodo dalkishii hanka deego geeka mayla raaya ya mayla raay dalka walaagay liintaru ya walwiin ayin ma jirta maalan ada mayla raayay hal litir biyo ada ka do-ayasu maalan ada hatana baraba booyid ada mayla raay ka do-ayan hadii la kasiyo because geeka liitirkaasa kahaay dhibaatadiis barina booyida madii la kasiya mayl kuyaa in jidka dhan haraado deensada maalantii hadee biyogasay walma anfacayaan laakiin geeka liitirkaas liindhimidaa in umudo mayla raay la badbaadiyo walwiin waay eedyada mahasanta xildhibaanada sharaf iyoonay nidaama lata mahadnaqaana ilaahay yaan ajari xasanaad ku siyo mas-uul oo mayla raay umusa ku danqadiyo mas-uuliyadda alla maka eebay unta kale oo ku dambayto mas-uuliyadda eena saas oo kale iyo ku fadaan haddii ilaahay ero marka markiun ha kul wareegni kabacdi wali ini fadaan inuuna ka wareejino agaasimo ku-xigeenka oo hataniil roogow hosbitaalka inuuna ka wareejino joodaryaashaas oo mayla raayay kiisaska markaas mayla raay hadhiyaaw mayla raay dhulmajiifada koraan walaa muhiimkanka aw inionay shandarweyaalkaas iyo la helow joodaryaashaas bacdeen maylin baahday markaas kabacda dabiibkii daawadii walaayo ooska jarwaya walaalanu hanii wareejidi unuun wali kasii wareejiyaane cisbitaalkii agaasimijey eed iyo eed aan mahadsantiin in sha allahu
wasaaradda awqaafta iyo diinta ee soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka furtay tartan lagu soo xulayay arday ka qaybgeli doonta tartamo qur-aanka kariimka ah oo lagu qaban doono wadamada jabuuti iyo boqortooyada sacuudi carabiya sheekh cali sheekh maxamuud jacalleere oo ah agaasimaha diinta ee wasaaradda awqaafta soomaaliya ayaa la daarmay ardayda tartanka ka qaybgelaysa
maanta oo taariikhdu ay tahay labaatan bishii saddexaad laba kun iyo toban iyo toddobada ay isniin tahay waxaa sharaf inoo ah inaan dhammaan aan ku wada kulanno xarunta wasaaradda awqaafta iyo arrimaha diinta markaskeeda weyn ee muqdisho waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiintii wasaaradda ugu sarreeyo xogayaha joogtada xaaji maxamed khayrow iyo agaasimayaashii wasaaradda dhammaantood culamaa uddiin ka yimiday gobollada culamaa uddiin ka yimiday gobolka banaadir mutasaabiqiin ayagana ka soo qayb galay munaasabadda waxaa la isugu yeeray oo loo sameeyey maanta munaasabadda waxaa timiday dacwad ama rabitaan dowladaha islaamka qayba ka mida nooga timiday oo ay doonayaan inay sameeyaan musaabaqa qur'aaniya caalamiya waddankooda inay ku sameeyaan waxaa sheegi doona dowladahaas iyo magacyaalkooda iyo munaasabadaba xogayaha joogtada wasaaradda xaaji maxamed khayrow aadan oo dhinacayga bidixdaa fadhiya marka wasaaraddu waxay tiri soomaalidu waxay ku mahmaadaa gojo xaggeey waxa gunti galaweyka weyn tahay wax laba qofood iyo saddex qofood loogu yeeri karo arrintaasu way ka weyn tahay inay bulsho weynta ay nala aragto oo soomaalida dibadda jirta jaaliyadaha ay aragtida nagala qayb galaan iyo musaabaqada ay dhegaystaan ay arkaan ayay wasaaraddu diyaarisay waxayna ku soconaysaa qaybkii aa nidaamkii wasaaraddu ay ku carlisay ay ku soo bandhigtay waxaan rajaynayaa nin weliba wuxuu haysto iyuu soo carliyaa marka la yidhaha bandhig baa jira
degmada balcad waxaay ka mid tahay meelaha sidii aaska u daranaya abaartu ku habsatay gaar ahaan tuulooyinka hoostaga waxaana meelaha qaar laga soo sheegay inay ka jirtay macluul aada u daran oo sababtay in dadku qaarkood uu soo rito xanuuno ay ugu horeeyaan shumbiyoodka haddaba guddiga gurmudka abaaraha degmada balcad ayaa arrimahaasi wax ka weydiinay iyadoona guddoomiyaha guddigaasi ugaash maxamed weli ugaash xuseen uu sharaxaad kooban ka bixiyey ee dadka howlo biidhaamin ah oo ay ka bilaabeen deegaano gaar ahaan tuulooyin hostaga degmada balcad
bismi illaahi raxmaani raxiim marka hore waa salaamaya dhammaan ummadda soomaaliyeed idaacadda qaranka daaweynta ku afkaysata gobolka shabeellaha dhexe ama hirshabeelle gaar ahaan degmadiisa balcad degmada balcad markii aan usoo daadego iyo dhaamin iyo gargaarkii intaba way ka socdaan waxaa dhawaan la soo gaaray lacag nooga timid gurmudka abaaraha qaranka ay usoo dhiibeen maamulka hirshabeelle lacagtaasoo gaaraysay boqol iyo konton kun annaga degmo balcad ahaan waxaa nagu soo aaday toddoba kun iyo shan boqol oo gobolka shabeellaha dhexe aan ka soo qaadanay ama magaalada jooga hirshabeelle lacagtina waxaan ku wareejinay guddiga culama udiinka degmada uu guddoomiyuhu u yahay sheekh cabaas iyo xaaji maxamuud qasaaye ayagana sidii loogu talagalay ayay u wadaan daawooyin oo shumbiyadu weligii maro mar labaad aan hore biyaha soo celiyey bay daawooyin ku iibiyeen dadka badanna way gaarsiiyeen oo dhibaataysan marka hoosi sidii loogu talagalay adag ayaa noogu socotaa wixii kalena soo gaaro oo gobaal in insha allah waxaan jecelnahay inaan dadkii dhibaataysnaa aan gaarsiino alxamdulilah roobna waa rajeeyeynaa roobdoonna waa sameynay wixii soo kordhana oo jaaliyadaha iyo dadkii walaalaheen ama ganacsatada ama shirkadii omin foundation ayaan dhaweyd oo ayadana sadaqa baxsatay oo sidaas oo kale ayadana waa ugu mahad celinaynaa qofki kale hadda oo shaksiyaad oo la baxaayana waa asigana waa soo dhaweyneynaa waa tahay marka alxamdulilah ilaah baadada welkan ilaa iminka ma jirtaa eh, dad gurmud aad u fidiseen haddii ahleed biidhaamin ama raashin aad gaarsiiseen meelaha qaar ee abaartu ka jirto degmada balcad
alxamdulilah aada iyo aad oo biyo dhaamin oo joogto ah waxay ka socotaa een, tuulada walamooy iyo tuulada kurshaale labadaas biyo dhaamintoodana waxaa qaabishay hay-adda woman care walker oo maalintii saddex booyadood tuulo kasta ugu doorday walamooy oo saddex ah iyo kurshaale oo saddex ah annaga intayna kalena een, mareeray xararo iyo buulo cabdiyow ayagana waxaan gaarsiinaa biyo dhaamin oo wixii ka soo haray tuulooyin kale ayagana oo u dhow dhow oo barakacyaal ay soo degeen tuulada yaarlow iyo shaashcad ayagana waa biyo dhaamin kale oo loo gaarsiiye ayaa jiraan dad barakacyaal ah oo gobolada nagu dhow dhow ka soo qaxay oo guddiga culamaadudiinka iyo dadka aan degmada u xil saarnay inay lacagihii nala soo gaarsiiyey ay gaarsiiyaanne raashin boqol qoys ayay u iibiyeen ay gaarsiiyeen oo hadeerne quudintoodii iyo cunadoodii ay maanta alxamdulilah bur iyo sonkor iyo saliid loogu iibiyey adigo qof kasto toban casho raashin uu ku noolaan karo ama shan iyo toban casho waa u gaaraysa alxamdulilah intay sii haastaanna nasri kale ilaahay noo keenay alxamdulilah Eh, tuulooyinka qaar waxaa laga soo sheegaya inuu ka dilaacay eh, xanuunka shuumbiyoodka arrinkaasi maxaad kala socotaan haddayse jirtase qaabkee ula tacaasheen eh, dadka xanuunadaas qaba
tuulooyinka hadda shuubiyoodka uu kusoo noqday waxaa ugu daran xabaadley tuulada jidda cadiga iyo saarsaare ayadana intaas oo tuulo eh maamulka degmada iyo gurmadka abaaraha iyo culamaadudiinkeena oo iskaashanayno daawooyin waa la gaarsiiyey daawooyinkii noo yaalayna waa in laga go-een haddana waxaan jecelnahay in daawadii sidii shalay hay-adihii noo keenay ama dadkii walaala soo sadaqaystay ayaan ka sugaynaa hay-adda magaalada hadda oo shumbiyoodka annagana noo qaabilsan ama naga aqbashay inayna dadka noo daaweyso waa qadar oo m c h balcad ku leh iyo intersos iyo m c h caadi oo bishacaas ay leedahay marka daawooyinkii shumbiyoodka ahay aada ayuu loogu yaryahay laakiin wixii dhibaatooyin hadda jiro amba oo biyihii dambe hadda webiga uu keenay oo aada u wasaqaysnaa kuwaasaa shumbiyoodka soo celiyey dhibkiina ayagaa noo keenay sida tuulooyinkan cadiga iyo jadda iyo saarsaare wawina maro mana u dhowa laakiin dhibaatadii iyo dadkii isku socodkoodii iyo ay- ay taasna ku saamaysay marka ilaahi ha ka najeeyo laakiin degmadii iyo gurmadkii abaaraha iyo culimaadudiinkeena waa u gurmanay haddana adiga waa ku dadaalaynaa ilaa iyo muddo inaan sii celcelino laakiin daawadii waa naga gabaabsi
marka eh, wax fariimo aad gaarsiiseen hay-adaha caafimaadka ma jiraa si gurmud daawo laidiin soo gaarsiiyo
maamulkeena hirshabeelle waa u sheegnay iskuduwaha gobolka shabeellaha dhexe waa u sheegnay wasaaradda caafimaadkana baaq ayaan ujeedinaynaa hadda ka horna way noo keentay intii cilmi culimaadudiin iyo waxgarad iyo ganacsatana waa ka sugaynaa jaaliyadda ka soo jeedo gobolka shabeellaha dhexe amba hirshabeelle khaasadka degmadiisa balcadna waxaan leenahay waxa meesha ku baaba'aayo ama ku dhammaanayo waa dadkeedii waa ubixii barito waa dadkii mustaqbalka laga sugaayo haddaanan hadda la badbaadinin berri wax dad ah amba future ah oo aan sugayna amba noo yaalo ma laha intaan shalaay lahayn waa yarxamu fi lardi wa yarxamu fi samaa'i inaan isku naxariisana ayaa noola faray waxaana jecelnahay insha allah in dadkii ay baaqaas iyo dagaalkaas haddaba sidii hore way ka fiican yihiin wayna isku soo gurmadaan inta wax haysanin allah u dhiibo inta jirinna allah caafiya ayaan leenahay shalayna waxaa biyo dhaamin ayadana hadda nala bilaabay ambassador maxamed cali nuur america oo tuulada walamooy biyo isagana booyid hadda kusoo badaystay oo uu yidhi wixii kaloo dadaal ee iyo dhibaatadiina waa arkay hadda wixii hadda ka dambaysana raashin iyo biyo wixii loo baahan yahay insha allah anigana waa kusoo dhawaadi doonaa ayaan ugu yidhi asaga
ilaa iminka dadka baaqyada aada u dirteen ee kasoo jawaabay yaa ka mid ah
baaqyadii hadda annaga aan dirnay wax ka soo jawaabay way tira yar yihiin wax ka soo jawaabay waxaa ka jiro gurmadka abaaraha qaranka oo lacagtaas yaroo hadda annaga toddoba kun iyo shan boqol aan sheer ahaan noogu soo aaday oo na soo gaartay oo keliya iyo dhalinyaro south africa oo kasoo jeeda degmada balcad iyo gruub kale oo ayagana kasoo jeeda jaaliyadda yurub degane sweden oo degmada balcad u dhalatay dad noocaasa maaha weli hadda ka jawaabid oo hay-adaha samafalka degmada jooga iyo wax lamid ah weli waa ka sugaynaa wixii bil ka horreeyey oo wasaaradda caafimaadka iyo midda gobolka iyo kulli wax loosoo gurmaday waa aragnay laakiin hadda muddadan dambe oo shuruubiyoodka nagu soo noqday oo abaartii weli ay sii soconayaan weli wax hadda la soo gaaray ama kasoo jawaabay ma jiraan laakiin waa ka sugaynaa walaalaheen insha allah
tirada dadka abaarta u dhimatay ee guddigiinu diiwaangeliyey maxaa inoogu sheegi kartaa
anaga allaha horta naga nadiyey abaarta dad hadda abaar u dhintay oo degmada balcad dhex degan ilaa ay hadda intaan maqalnay waa afar ruux ilaahayna dumar iyo iimaan ummadda ay ka dhinteen iyo shacabkeennaba allaha ka siiyo dad laakiin u liito oo xanuunsan aan hadli karin amba u jiifo amba u tabaalaysan hadda waana laga helayaa dadka hadda dhintayna waa dadka soo qaxay oo degmooyinka iyo gobolada dariskana la ah maya dad hadda balcad ku dhashay oo ku dhintay way ku yar yihiin laakiin dad u xanuunsan amba u jiifo ama baahida ay hayso way jirtaa ilaahayna ha naga qaado intii islaamka wax garad ana waa ka sugaynaa dadaalka iyo baaqan ujeedan
ugu dambeyn fariinta bulshada aada gaarsiinayso maxay tahay
fariinta aan gaarsiinayno waa in alla bariga la badiyo waa in isku naxariista iyo isku gargaaridda iyo daryeelka la badiyo in ilaahay loo noqdo in lees cafiyo inaan roobdoon iyo samayno iyo in ilaahay gacantiisa weyn ilaahay gacantiisa wax naga siiyo ma wax mar kastaba hanala siiyo hanala soo dhiibo waa lana laga fiican yahay ilaahay waxaan ka sugaynaa inuu roob noo keeno webigeena noo soo celiyo ummadaana dhibaatada ku jirta ilaahay ha ka saaro intaas aniga hadda aan dardaaran kusoo jeedinaya
jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka awstriya ayaa kaalmo lacageed oo ay ugu taragaleen dadka ay abaaruhu ku saameeyeen qeybo ka mid ah gobollada dalkeena soomaaliya waxay guddoonsiiyeen guddiga gurmadka abaaraha qaranka cabdalla buraale oo ah weliyo soomaaliyeed oo ku sugan waddanka awstriya kana mid ah jaaliyadda waddankaasi ku nool ayaa iiga warramay kaalmada lacageed ee ay guddiga gaarsiiyeen oo ah guddiga koowaad ee lacag iska soo aruuriyeen dadka jaaliyadda ah waadda mahadsantahay maxamed guddiga gurmadka qaranka ee abaaraha soomaaliya ayaan yani waxaa deeq lacageed soo gaarsiiyey jaaliyadda soomaaliyeed ee wadankan afrika jaaliyadda in dhawaanada waxay qaban qaadinaysay fundraising ama deeq lacageed oo ay iska ururinayaan soomaalida ku dhaqan wadankan austria gudo deeqdaas aan dadka lacageedna haatan waxay hesaa wejigii koowaad oo reebina lagu wareejiyo guddiga gurmudka abaaraha cadad ahaan waxay gaartay sideed kun iyo shan boqol oo doolarka maraykanka ah maxalada waa wejigii koowaad gudoomiyaha gaariyada wadankan australia madane asan caada iyo tiimka la shaqeeyaba waxay yani na soo gaarsiin maxaanku irahday ay soo gabagabeeyeen islamarkaan ay ku wareejiyeen guddiga gurmudka qaranka ee abaaraha tanina waxay sheegeen inay tahay facekii ama wejigii koowaad islamarkaan ay u gudbi doonaan wejiga labaad oo la filaya dhowaantan inay yani bilaabaan maxadu waxaa kaloo xusid mudan in gudoomiyaha iyo guddiga jaaliyadda iyo guud ahaan shacabka soomaaliyeed indhawaalaba ay kala socdeen social mediaha iyo warbaahinta maxaan ku dhahdaa t v da afka soomaaliya ku hadlay guud ahaan warbaahinta qaranka xataa in yani ay si talantaal usoo gudbinayeen wararka iyo macmuusha oo runtii gaartay meel xasaasi ah oo yani meeshii ugu hooseysay oo abaarihii ugu darnaa soomaaliya lagu qiyaasay abaartan intaba ayagoo ka duulayo waxay yani intii karaankooda ah isku soo biiriyeen lacagihii markaas qof kastahay oo awoodiisu yani intay gaartay sanaad islamarkaana wejiga koowaad ay ku guuleysteen inay yani ku wareejiyaan lacag cadadkeedu yahay sheegay kun iyo shan boqol oo dolar waa tahay cabdallah waxay sheegtay in wejiga koowaad uu yahay deeqdan lacageed ee aad guddiga abaaraha ku wareejiseen ee wejiga xiga ee aad bilaabeysaan waa goorma si bulshada dhibaataysan ay u gaarto kaalmada jaaliyadda soo ururinayso
wejiga labaad baan wa wa waa daruuri waana iska wareysan in yani dhakso loo bilaabo maran yani la hadlaya guddoomiyaha guddiga jaaliyadda noo sheegay in si sida ugu dhaqsiyaha badan ay wejiga labaad yani ay ku bilaabi doonaan alreadyna la bilaabay haatan hadda qorshaha wuxuu ka bilowday maxaan ku dhahday caasimada wadankan australia ee viana oo saldhig u ah jaaliyadda dabcan waxaana la filayaa inay usii gudbaan gobolada kale ee wadanka uu ka kooban yahay oo soomaalida si xowli ah ay u degan tahay dhawaanahan ay kusoo bateen xataa waxaa kaloo yani iyadana la xusi karaa in xataa aanan oo kala harin runtii soomaalida intii sharcigii haysatay iyo maxaan ku idhahday intii kaamanka ku jirtay oo hadda iminka sugaya maxaan ku idhahdaa sharciyadii intaba waxaad moodaa inay damqashan gaar ah muujiyeen maadaama yani waxaan ay yihiin wax musiibo qaran ah islamarkaana aan laga fursan karin in maxaan ku idhaahdaa dadka soomaaliyeed loo gargaaro marhadda inta wax lagu tuhmayo ama inta wax haysato intaasi dabadeed wejiga labaad haatan waa la bilaabay waxaana lasoo gabangabeyn doonaa maxaan ku idhahdaa maalmaha soo socda si lasugu beego maxaan ku idhahdaa xajmiga abaaraha iyo maxaan ku idhahdaa tanka iyo waxyaabaha loo baahaya inkastoo la dabooli karin baahida maxamed ow ka jirto soomaaliya oo ilaahay keliya uu dabooli karo haddana wejiga labaad waxaa la rajeynaya insha allahu tacaala in lacag cadadka intaas ka badan maxaan ku idhahdaa jaaliyadda ay soo ururiso islamarkaana ay ku wareejiso gudbiga gurmudka qaranka ee abaaraha soomaaliya cabdallah arrintan waa tallaabo aada u wanaagsan ismarkaana ku dhiiranayaan bulshada soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay walaalahooda xuqabtaan bal sharaxaad naga sii doorka jaaliyadda ee ku aada dhanka dibudhiska dalka maadaama jaaliyaddu ay door ku leedahay inay ka qayb qaadato horumarinta dalkooda maxmed waa sidaa sheegtay jaaliyadda soomaaliyed wadankan australia yani horena dabcan contributionna way u samaysay iyo tabarucaad ku wajahan maxaan ku idhahdaa gudaha soomaaliya waxyaabo yani waa jirtaa maxaan ku idhahdaa waxyaabo aan hadda ajeegsanayno islamarkaana hore loo qabtay oo ku aadan dibudhiska dalka soomaaliya dabcan halkan waxaa ku dhaqan bulsho kala duwan oo maxaan ku idhahdaa qaar yani wax bartay qaar maxaan ku idhahdaa iskilsa wadankan yani ku bartay islamarkaana hami sara u leh wadanka soomaaliya inay dib ugu laabtaan islamarkaana ay ka yani la jaan qaadaan dib u dhiska haatan ka socdo waxna ku beeriyaan intii maxaan ku idhahdaa tabartuura ah waxaa kaloo yani maxaan ku idhahdaa jiro iyadana in ay jiraan dad iyagoo kala duwan saa hore kuugu sheegaba oo talenti ahoo yani wax soo saar leh oo soomaali u badan wadankan maxamed saa la socoto la mid ma ah wadamada kale ee yurub markaa fiiriso oo waxyaaba badan ayuu kaga duwan yahay oo markii hore waxaa nagula qiimeyn jiray wadamada ugu yar xagga soomaalida ay yani ay degan yihiin laakiin haatan waxaa moodaa labada kun iyo afar iyo tobanka wixii ka dambeeyey in soomaalida ay usoo galeen si xawli ah waatii soomaalida yani ay wadankan australia u ahaa marin oo ay kaga sii tallaabi jireen dhanka maxaan ku idhahdaa jarmalka ama wixii kasii shisheeya wadama wadamada nordiga ah finland iyo sweden iyo meelahaas laakiin haatan soomaalida waxaa moodaa inay yani ku nagaadeen wadankan australia intooda badan oo ay nolosha wadankan door bideen maadaama wadankan uu yahay wadan dahan oo islamarkaana yani ah wadan ardun oo maxaan ku idhahdaa loo baahan yahay waxaan waxa loo yaqaano labor force iyo dad fara badan oo yani shaqeeya markaasi soomaalida waxyaaba badan aan soo jeedo wadankan inay yani ku nagaadaan haddii arintaas aan ugu gudbo يعني دوان أمر مستقبل فوق أمر مستقبل كدو أنت بروح هيك سنة هدو راهي قدروا إن صوماليا أنا كالنتينا يعني أنا كتا هذا نودي قدسك ودنك واحد كريو ودنك صوماليا ما أنت سوغا ما أخان أن صوماليا كوردا كان معاك هذا ودن هبل أما ملقارة جوكتا لكن ومحين كوردا هذا كحمود جرين وحكو قويان تا شكي كومجرو anagana diyaar waxaan u nahay in inta garankeena inaan kaalin lixaad leh aan ka qaadano hadda wadanka xaalada uu ku sugan yahay iyo dib u dhiska iyo waxbarashada iyo guud ahaan maxaan ku idhahdaa intii markaas anaga karankeena ah inaan ka qayb qaadano aniga kaliya waajib nagumaahane waxay waajib ku tahay soomaali kasta oo yani ku nool adduunka geesihiisa ama dunida dacaladeeda waana waana nagu wada waajib taas inaan samayno waana ku tiri jirnaa mustaqbalka dhow iyo mustaqbalka fog intaba cabdallah ugu dambeyn fariinta aad gaarsiinayso jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool wadanka austriya iyo wadamada kale ee sidoo kale yuruba maxay tahay mar haddii wejiga kuwaad aad soo gabagabayseen goorowna aad bilaabeysaan wejiga labaad ee gurmashada dadka abaaruhu saameeyeen
طبعا سؤال aad u muhiima maxamed austrialka olred anigaaba jooga oo yani maxaan ku idhahdaa wadciga iyo barnaamijyada waan la soconaa oo dee idana kama qarsoona laakiin waxaan rabaa inaan anbaad kooban u jeediyo maxaan ku idhahdaa jaaliyadaha kale oo iyagana runtii maasha allah oo la dhihi karo maxaan ku idhahdaa waa jaaliyado isku duuban ayagana oo maxaan ku idhahdaa wado fiican marsiiyey oo sida tusaale ahaan jaaliyada soomaaliyeed ee ku dhaqan north america oo kale maraykanka iyo canada oo iyaga runtii warbaahinta aan ka dheehanayna inay door aad iyo aad u muhiimsan ay ka qaateen abaaraha iyo guud ahaan dib u dhiska dalka sidoo kalena diyaaryaadka kale ee maxaan ku idhahdaa wadamada yurub ayagana intooda badan waxaan yani jeclaan lahayn inay sii wadaan dabcan waxaan arkayay dad amaba shaksiyaad warbaahinta ka dhahayay hataa in haddii incase hataa uu bilaabo roobabkii ay bilaabmeen amaba webiga uu biyo keenay taa macnaheedu maahan abaartii oo dhan inay istaagtay oo waxaan yani dadkii waxaa ka dhammaaday xoolihii waxaa ka dhammaaday wixii oo idil ay ku noolaan lahaayeen marka khasab ayay yani ku tahay qof kastoo soomaali ah markaas wixii uu qaban karona uu qabto maadaama abaarta ay kusii noono keliya webigana biyokeena roobna la helay xataa haddii webiga biyokeena roobna la helo taa macnaheedu maan abaarta in laga baxay waxaan kaloo rajaynaya insha allahu tacaala abaartan horta waa musiibo ilaahay keenay yani wuxuu ilaahay keenina ka hortag ma leh laakiin haddii markaas sistemka wadanka ka shaqeeya oo dowladnimo oo haatan hana qaaday si wanaagsan loola shaqeeyo in waxyaaba badan badan badan la gaari karo tusaale ahaan in maxaan ku rahda wadamada horumare waxay sameeyaan markay calamity ama musiibo caynkaas oo kala ah markay yimaadaan waxay sameeyaan gurmud degdeg ah oo waxaa jirta waaxda ka hortaga musiibooyinka hoosta markay reaction falcelin aad muhiim ah samayso oo yani qalabkii iyo taswiiraadkii loo baahan yahayna kala hortagto intaasoo idinna maxawda waxaa lagu gaari karaa keliya dowladnimadoo loo cadcaadka ama beyska dowladnimadoo la adkeeyo waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed diyaariyad gudo dibad intaba inay yani ka qayb qaataan dhismaha wadanka iyo in lala shaqeeyo dowladdan cusub ee yani haatan cor cardunka ah intaba waan usoo jeedinayna haddaan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan wadankan australia guud ahaan maxamed
waa hagaag dhegeystayaal qeybihii ugu dambeeyey barnaamijka isla soo gaarinayay guddiga gurmudka abaaraha ee gobolka galgaduud ayaa maanta kaalmo waxay gaarsiiyeen qoysas ku dhaqan deegaano ka tirsan gobolka oo saameyn ay ku yeelatay arrimaha abaaraha xasan cali cumar oo ah guddoomiyaha guddiga xubinka ah guddiga gurmudka abaaraha ee gobolka galgaduud ayaa arrimahaasi iga waramay aada iyo aad aad mahadsan tahay weriga walaale waxaan hadda tagnay meelo badan maanta keliya ma aynaan tegin ilaa saddex maalmood afar maalmood ayaan soconaynay deegaano ballaaran oo ilaa afar iyo toban deegaan gaar ah ayaan tagnay deegaanadaasina waxaan geynay lacag yar oo ay ku deeqday shirkadda la yidhaahda habshiil shirkadda la yidhaahda habshiil ayaa ku deeqday dad fara badan ayaan gaarsiinay oo aada iyo aada xaqiiqatan u dhibaataysan shirkadaasina waxay samaysay musaacido khawaariqulcaada ayay samaysay shirkadda dahabshiil dadkii tabaalaysnaa ayaana gaarsiina walaale
deegaanada dadka aada gaarsiiseen ee aada noo sheegi karto maxaa ka mid ah
aada baad mahadsan tahay deegaamada aan gaarsiinay waxaa ka mid ah deegaanka la yidhaahdo inamed gadoon xananbuuro mirjicley fuurshe xeraale lajiide ballehowd baag calijiir iyo ballecad dumaaye yucubuholle iyo qamboob meel la yidhaahdo iyo deegaamo kale oo hoostaga deegaankaas wuxuu kasoo rogmadaa fakay cawda dhanka kale wuxuu kasoo rogmadaa meesha la yidhaahdo balambal gadoon deegaankaas oo ballaaran oo aan ku soo aragnay indheheena oo dunyadiina dadka ay ka dhammaatay dhibaato fara badan inay ka taagan tahay walaale
deegaanada aad tagteen ee dadka lacagta aad ku gaarsiiseen bal jawiga noo sheeg bal dadka xaaladda ay ku sugnaayeen maadaama abaaro ka jirta deegaanadaas aada iyo aadaad mahadsan tahay walaale waxaan samaynaynay maadaama waxa aan sidnay ay wax yar ahaayeen dadka waxaan ka dooranaynay dadka liiliita xoolihii ay ka dhammaadeen ayaan maaragtay ka dooranaynay deegaankaasi waa deegaan aad iyo aad u ballaaran waa deegaanka dhowrkii sano hadda dambeeyey aan maaragtay roob ka diin xoolihii intay haysteen way dhammaadeen waxaa la dhihi karaa waxyaabaha aan soo aragnay ka mid ah oo aan ummadda soomaaliyeed aan u sheegahayo nin saddex tiro oo arya lahaa iyo saddex neef oo geela xoola ka lahaa saddexdii neef oo meyd ah oo geela ahaa iyo islaantii ilmaha dhashay qabrigeedii iyo saddexdii tiro shan iyo toban neef ay ka soo hartay iyo sagaal carruura ayaan indhehana kusoo aragnay deegaankaas waa deer deegaan laga tiiraanyoonahayo meeshaas waxay ku taallaa meel la yidhaha xeraale barigiisa ayaan kusoo aragnay deegaanadaasuna dhammaantood isla mid weeye wax ay ku kala duwan yihiin ma lahan magaal miyiga markaad u baxdo
marka laga soo tago kaalmada lacagta ee aada gaarsiiseen ma jirtaa wax raashina iyo biidhaamina meelahaas aad ka samayseen
maya walaale maya maya maya ma jirto waa laga gaabiyey dadkii guddigii abaaraha ee xamar laga sameeyey ee mas-uuliyiintaha ee macquulkaana wax sooma gaarsiinin hay-adaha samafalkaana waxba sooma gaarsiinin iyo dhaamisna lagama samaynin ilaa ashkhaas gaar ah oo dano gaara iyo dad gaara u samaynaya maahane wax soo gaarsiiyey ma jiraan hay-adana umaysan imaanin ganacsato kaleetoo hadda u timidna may jiraan laakiin qof qof wax loo soo dira dabcan way jiri karaan kaalmada maanta aada gaarsiiseen qoyskiiba iyo mase ayaa kusoo aaday
saddexdaas maalmood afar maalmoodaan soconaynay qoyska waxaan siinaynay lacag dhan soddon dollar ama shilin soomaali toddoba boqol iyo siddeetan kun
tirada guud ahaan waa imise qoys marka walaale dadka aan wax siinay markii xataa la isku dardaro dadka la isku soo celceliyey oo xataa qofka markaan soddonka dollar siino way kala baranayeen dad ilaa shan boqol iyo labaatan qoysa ayaan wax siinay laakiin waxaan samay dadku way isku celceshanahayeen waxooda laakiin waan soo tira koobnay hadda buuggii baa iga maqan marka maxaa idin qorshaysan mar haddii aad soo aragteen xaalad aada u daran oo dadku ay la liitaan xooluhu ay ka dhammaadeen dad qaar ay u dhinteen guddigiinu maxaa qorshaha xiga uu yahay dadkaas aad u qaban kartaan waxaa qorshaha xigahay uu yahay dadka islaamkaana inaan ugu qaylino hay-adaha caalamigana aan ugu qaylino dowladda dhexe ee soomaaliyana aan ugu qaylino inaguna aan dhex taagnaano aan nolol maalmeedkeenna dadka ka dhex aruurino aan isku dayno dadka dhammaantiis aan inaan u taraaxumno wi aan gaarsiin karnana aan gaarsiino hay-adaha caalamiga duwalul islaam iyo dowladda soomaaliyaba dhammaantood aan dayladhaan gaarsiino iyo guddiga abaaraha ee laga sameeyey dowladda soomaaliya ay ka samaysay xamar
waa tahay dhegaystayaal in guud ahaan barnaamijkii dhacdooyinka maanta intaasi aynu kusoo afmeeraynaa waa farsamadii qadar cali nuur anigoo maxamed macali xasan waa idin soo saara halkaana waa idinkala socodsiinayay intaan mid ka lamida kulmeyno dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
Waxa ku arbet qiyaasno Taariikhiga waa